halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar oo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax talaada ah bisha abril waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jaamac buulla jaamac iyo jamaal axmed cusmaan
loogada kolley waa aragtay mamale sawirkiisa tuutaha uu qabo garabka waxaa kaga yaala loogada organizationka waa caalanka badanaaba isticmaalaan ururo ka mida ururada muslimiinta ay ama caalamka jooga waan weydiiyey calankan runtii waddankaynu joogno inaan laga ogolayn arrintaas iyadahay see kula muuqataa runtii wuxuu ii sheegay inuu muslim yahay oo rabo inuu diinta muslimiinta uu maaragtay ku dhaqmaayo kor u qaadayo kaasi waxa uu ahaa imaamka masjidka imaamu shaafici ee doctor cabdiqani sheekh kardaawi oo ka hadlaya nin caddaan maraykan ah oo soo islaamay kaas oo meelo ka mid a magaalada minneabolis ee gobolka minnesota dadka faraya inay shareecada islaamka ku dhaqmaan sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi dhinaca kale ah oo aynu la yeelannay aafada u dhaxda ninkaasi la eedaynaya oo soomaali ah
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda ugu sarraysa dalka koonfur africa oo go'aan ka gaari doonta haddii madaxweyne jacob zuma ee dalkaasi koonfur africa loo qaadi doono cod qarsoodiya oo kalsooni u diidid ah warbixin ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan
qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad dhegaystayaal maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
waxyar uun kadib markii madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence uu ku dhawaaqay in xilligii istaraatiijiyadda ku dhisnayd dulqaadka ee ku aadneyd kuuriyada waqooyiga ay dhammaatay ayaa waxaa dhanka kale xogeeyaha warfaafinta aqalka cad wuxuu muujiyey in dulqaad ku aadan arinkaloo yar oo samir ah ay sii soocon doonto waxaan u malaynayaa buu yidhi inaan sii wadi doonno inaan la shaqayno shiinaha gaar ahaan arrinka ku aadan sidii loo heli lahaa taageero horu socda ayuu afahayeen shuan spicer ka sheegay shirkiisa jaraa'id ee isniintii shalay halkaas oo wax lagaga weydiiyey hadalka madaxweyne ku-xigeenka mike pence uu sheegay spicer waxa uu ku nisbeeyey waayadii madaxweyne obama inay ahayd istaraatiijiyad ku dhisnayd dulqaad oo micnaheedu yahay buu yidhi isug oo arag waxa dhaca taas oo aysan ahayn sida uu hadda uu sheegay mid maraykanku uu ku dhaqmi karo
kormeerayaasha caalamiga ayaa su-aal ka keenay hubnaanta haftidii ka dhacday axaddii dalka turkiga haftidaasi ayaa dalka turkiga uu uga guurayay nidaamka baarlamaanka iyagoo u wareegayay kan madaxtooyada mucaaradka ayaa weydiisanaya in dib mar kale loogu celiyo haftidii shir jaraa-id oo ay ku qabteen ankara kormeerayaal ka socda ururka nabadgelyada iyo wadada shaqaynta yurub ayaa sheegay in caqabadaha ku salaysan ololaha maya ee ka dhanka ahaa ee dastuurka wax ka beddelka lagu samaynayo ay ahayd mid jirto oo ay ka mid ahaayeen xorriyadda hadal la-aanta handadaad iyo warbaahinta oo aan loo sinayn urarkaasi ayaa sidoo kale madaxweynaha dalkaasi rajab tayib erdogan ku eedeeyey inuu si qaldan u isticmaalayay adeegyadii maamulka aroortuuban dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa waxaa ka jira nin sheegtay inuu dadka kala talinayo xumaha balse ay bulshada iyo hoggaanka muslimiinta khaasatan soomaalidu u arkaan khatar hor leh oo soo food saartay soomaalida cabdulrashiid waa labiyo labaatan jir caddaan ah oo ay u dhaxdo gobol soomaaliyeed waxaana uu isaga oo lebis gaar ah oo muujinaya calaamadda sheegashadiisa la xiriirta uu ku wareegayaa xaafadda siidar ee ay soomaalidu ku badan tahay cabdirashiid ayaa sidoo kale la sheegay inuu ciwaan ka dhigtay masjidka imaamu shaafici ee isla xaafaddaasi isagoo aan idinka haysan maamulka waxna aan ogeysiinin imaamka maamulka masjiduljaafici ayaan la xiriiray doctor cabdiqani aniga oo ugu horeyn weydiiyey bal inuu warbixin arrintaa naga siiyo
bismillahi raxmaan raxiim walaal horta inankan anigu masaajidka noogu yimi maalin maalmaha kamid ah imtixaan u imaan buu isoo wacay waxaan kula ballamay masaajidka xilli duhra waxaan wada fadhiisanay xafiiska masaajidka wuxuu iisoo bandhigay inuu wato organisation organizationkaas oo magaciisu yahay general presidency of the religious affairs and welfare of the umma organizationkaasna waxa uu yani raba inuu ku qabto inuu u sameeyo bulshada muslimiinta ah oo deegaankan degan maadaama xaafada masaajid ku yaallo oo sida ay dadka muslimiinta aad ugu tira badan yihiin inuu u sameeyo security ilaaliya marka waan weydiiyey runti maxaa yani looga baahan yahay securityga maadaama meesha aanu degan nahay meel walba camera ku xiran tahay securityga guryaha dhaadheer oo loo yaqaan riverside ay meel walba taagan yihiin wuxuu ii sheegay waxaan u baahannahay waa yani security oo islaamiga hadda ka hor maruu jooga atlanta georgia ayuu wuxuu isku dayay soo ii sheegay inuu sameeyo wax loo yaqaano islamic police laakiin statekaas ay u diideen markuu soo guuray kabacdina uu damcay inuu inta ka sameeyo security oo islaamiga marka maalintii anugu runtii talooyin baan usoo jeediyey arrimaha noocaas oo kale haddayna adag tahay in la sameeyo waxa uu iisoo bandhigay marka organizationkiisa waxyaba qaban doono oo u weyn tahay securitygaas iyo dadka muslimiinta la shaqayntooda waxaan weydiiyey bal inuu tuso organizationka loogadiisa loogada organizationka markuu soo bixiyey loogada kolley waa aragtay mamale sawirkiisa tuutaha uu qabo garabka waxaa kaga yaala loogada organizationka waa calanka badanaabad isticmaalaan ururo kamid a ururada muslimiinta ay ama caalamka joogaan waan weydiiyey calankan runtii waddankaynu joogno inaan laga ogolayn arrintaas iyada ahay say kula muuqataa runtii wuxuu ii sheegay inuu muslim yahay oo rabo inuu da diinta muslimiinta uu maaragtay ku dhaqmaayo kor u qaadayo marka anigu intaas baanu isku ogeyn waa tahay marka haddii intaas aad isku ogeydeen oo sidaa aad isugu waranteen goorme ayaad ka war heshay in uu arrintani ku dhaqaaqay iyo weliba waxyaabaha tallaabooyinkaa ee uu qaado u samaynaya runtii anugu safar baan galay oo waxaan aaday cumraan aaday intaan cumrada ka maqnaaba waxay soo wacay walaalaha masaajidka jooga oo ka shaqeeya waxaana ii sheegeen inuu maaragtay nin isticmaalay adresskii masaajidka isagoo oo u isticmaalaya inuu yahay heer quaterka ama rugta laga xukumo ururkiisa waxaan la hadlay ragga jooga masaajidka inay la xidhiiraan yacni sida booliiskii wax la mid ah mar alle markaan soo degay airoboortka meesha loo yaqaan jikaalkan ku aha tarasid ayaa waxaa taleefiga furayba aad waxa iisoo wacay idaacadaha star tribuneka qola loo yaqaano foxka qola loo yaqaano f p ga qola loo yaqaano oo iweydiinaya arrin runtii dee xilligaas ana xilli waxay ahayd information badan ahayn intii aan ka ogaamaan sheegay xilligaas baa marka aan soo galay ba waxaa lai sheegay yani inuu maaragtay aada loo raadinayo isaga muxuu sameynayay marka laga tago inuu rabitaankiisa adiga kula wadaagay masaajidkana uu adress ka dhigtay waxyaabaha uu ku dhaqmayey oo ilaa hadda uu ku dhaqaaqay maxaa ka mid ah de kolley journalka waxyaa badan bay kusoo qoreen lakin anu intaan ka ogaa ogaanshahayga anu waxay kala hadlay securityga arrimaha la xiriira ama in la sameeyo dad waardiya dadka muslimiinta ah weliba markaan ku idhi mataqaana maxaa looga baahan yahay wuxuu igu leeyahay haweenku habeenkii bay soo degaan gabadhaha badanaaba yacni waxaa loo baahan yahay qof raaca oo marka wax soo gadanayaan iyo waardiya laakiin markaad journalka fiirisay waxyaalo badan oo sida in shareeca lagu xukumo deegaankan oo xukun kalaan ka shaqaynin iyo waxyaala noocaas ba aad uga hadleen waxaa inkastoo aad sheegtay inaad safar ku maqlayd waxaa la sheegayaa in hoggaanka muslimiinta ay isu yimaadeen oo arrintaa ay ka jawaabeen ayna caddeeyeen inuusan ninkan islaamkana matelin sharci darrana ay tahay waxa uu sameynayo arrintaa maxaad nagala wadaagi kartaa
deegaanka runtii dhowr masaajid baa ku yaala waxaa kaloo jira organizationka loo yaqaan oo had iyo goor u istaaga arrimaha dadka muslimiinta ahi maadaama waayadan dambe xoogaa dadka muslimiinta breshar badan u saarnaa ama dhib badan ay la kulmaayeen waxaa laga soo saaray marka ama lagu heshiiyey in maaragtay waraaq loo diro yani hay-adaha amniga taasoo lagu cadaynayo in maaragtay yani aanu ahayn nin la xiriira ama ka tirsan masaajidada runtii waxaasaa loo leeyahay wax kale maaha waa nin muslimo weeyaan oo walaala weeyaan qofku masaajidka inuu ku tukado waa lax la yaqaan lakin hore looma aqoon oo markaasaba nagu horeysay oo nagu nagu cusbaa waxaa kaloo intaas sii deer dee pressure badanna waa jiray oo deegaanka yani ka jira dadka marka waxaa laga yaabaa qofka shareeca islaam iyo mataqaana xukunkeeda ama booliis islamic booliis sameynteeda xilligan maantay lagu jiro qofka lasoo bandhiga ama calanka gaarka oo madow qofka haysta badanaaba waxaa loo loo fiirinaya inuu yahay laba mid inuu yahay qof logaa madaxa ka xanuunsan inuu yahay ama qof dowladda la shaqeeya inuu yahay marka shakiyo badan noocaasa badan baa jira walaaluhu marka waxay sameeyen waraaq baa lasoo saaray waraaqda waxaa loo diray marka booliiska iyo hay-ada amniga lagu cadaynayo inuusan maaragtay masaajidada uusan matalin isagu
kaasina waxa uu ahaa imaamka masjidul imaam shaafici doctor cabdiqani oo loo yaqaan sheekh khardaawi oo iiga warramayey nin dhallinyaro ah oo sheegtay in shareecada islaamka lagu maamulo dariiqada xaafadda siidar ee magaalada minneapolis dhanka kale haddaba si aan wax badan uga helno waxaan la xiriirnay arrimahaasi si aan wax badan uga helno waxaan la xiriirnay khadra cabdilaahi oo ah orida cabdulrashiid islamarkaasina la qabta qorshahaas sida ay inoogu sheegtay in dadka xumaha laga waaniyo islamarkaasina gaashaanku waxay u duruurtay eedeymaha loo soo jeedinayo khadra ayaa waxay u warantay waryahayga jaamac buulle jaamac waxaana ugu horreyn ay ka hadlaysaa sida ay isku barteen seegeeda cabdulrashiid
cabdulrashiid waxaan ku bartay wiilkan wuxuu ahaa maadaa uu qof islaama ahaa wiilal baan ku bartay soomaaliya oo facebooka aan fareen ku ahayn oo walaalahay ah baan ku bartay isaguna wiilashaas yaqaanay waa maqlay sheeko kaloo laleeyahy oo facebook bay iska barteen may wiina inamo aniga walaalahay ah oo soomaaliyeed oan soomaali wadaagno oo aanoo facebook friend ku ahayn ayuu friend la ahaa bes meeshaasuu ka arkay bitirka markaasuu dhahay gabadhaan hallay baro saasaan ku bartay waxaad warbixin naga siisaa arrintan ka taagan xaafadda cedar ee minneapolis idaacaduhuna ay qorayaan in islamic police laga sameeyey ama boolis sharciga shareecada dadka ku dhaqayo sida la sheegayna uu odagaagu maamulo ka yahay okay horta ma shareecada shareecada dadku siday u yaqaanaan anigu waa ku wareeray naader mase shareecada siday tahay shareecada haddaan ku iraada iska daa khamrigu waa xaaraan waa shareeco haddaan faraxalka ku dhaho sidaan si qurux badan oo sidaan baa faraxa diinteenu qabta ha loo faraxasho oon faraxalkayga anu wanaajiye for example markaan iska soo qaado waa shareeco masqushaan galay haddaan iska hagaajiyo nijaasada waa shareeco okay haddaan hooyii aaba isdagaalsan arko aan iraado diintu ma qabto inaa odagaaga asaan harasan garaysan mise xaaskaaga asaan ugashin mise ilmahaaga asaan samaysan waa shareeco marka waxaad leedahay arrintaas way jirtaa gacmaha laga jaro miya arrintaas waxaad leedahay way jirtaa laakiin siday dadku u qaadanayaan maaha marka shareecada aad bilahi iyo tallaahi waan kuugu dhaaranaa weliba marka waxaad noo sheegtaa marka adinku sida aad u shaqaysaan maxaad qabataan anagu waxaanu ognahay communitygan dhex degannahay baahida laqabaanu ognahay waxaanu samaynay inaanu macnaha youthka wixii aanu ka gaarna wax kala hadallo andaanu saanaansaansaan haddaan aragno hooyo iyo aabe aan isku fiicnayn inaan dhahno saan saan saan saanaa qurux badan waxa l anagu kolley wax intaa dhaafsiisan gabar ah for example aan xijaabkeedu qurux badnayn xijaabka aayaddaas kaas kaasa saasay inoo fartay saas aynu u dhaqamano annagu cidna ma baabar garayno ninka marka communitygana keliyana maahan every community christian communities jewish communities somali communities carab community qofkan anagu aragno waanu gaarsiinaa special dadka homelska waa tahay marka yaa idin weheliyo adiga iyo odagaaga wallaahi walaalo runta markaan ka hadalo annaga haddaan ku dhaho way jiraan dad oo hooyo fiican oo kale ama wiil fiican oo kale oo oo wixii fahmaya oo kale inaan kala tashano waa dhici kartaa laakiin qof annagana weheliyo makuu sheegi karo group baa la sameeyaa nolol waa maqlayaa brobagandada waxaa waa brobagando waxaa jira in journaalka star tribunka lagu soo qoray in uu odagaagu hogaaminayo nidaam loogu talagalay in shareecada lagu fuliyo asaga oo labisan marka waxaad leedahay ma labisano hawshaa ma qabano dadka un baan waaninaa oo keliya labiska lagu sheegayo waan arkay dharka cagaarkaas soo maaha walaal calamku ku sawiran yahay dharkaas maadaa uu samaynayey uu yidhaahde waxaan sameynaya weliba anigu markii warsitalka waxaan ku dhahay dadkaanu waxaa laga yaabaa inay qalad isu fahmaane shareecadan ka bedel oo si kale magac kale u bixi mayuu igu dhahay aniga qof islaam ahaan ahay christiyaanku way leeyihiin shareecadooda shareeco marka lagu leeyahayna waa wixii adigu religionkaaga beskiisa ah yuhuudda sidoo kale daas ruu uu iiga saxan yahay waxa marka lagu sheegay wuu ku labisan yahay yaas waan arkay marka waxaad waxaad nooga warantaa kadra xaaladda magaalada minneapolis khaasatan xaafadda degantihiin cedar boolis iyo nidaam ayaa ka jira see isula shaqaynayaan inaad adinkuna dhinac ka wadaan arrimaha nabadgelyada iyo waaninta dadka sharcigii iyo adinkana aad isu waafaqaysaan walaale anagu sharci kuwaana xadgudbin sharciga anagu ogolaashaan ka haysanaa dawladda maxay ahayd wadankaana dawladdu ayadaa sharciga ha gacanta ku haysta ayadaana koontaroosha f b i da looma sheego shaqadooda waa ogyihiin wixii wadanka ka jira dawladdu sidoo kale annagu nina baadir kuma hayno nina shareeco iyo muxuu ahaa arrimaha meeshaan laga sheekaynayo annaga wallaahi xaaraam caleeg eedaha laydiin soo jeedinaya waxaa ka mid ah in aad masaajidka shaafici aad ka dhigateen adress inuu idin yahay iyadoo aad ogolaasho ka haysan maamulka iyo in aad ilmaha iyo dadka qaarkood aad kula talisaan inay sharciga ka hor yimaadaan marka arrintaas maxaad ka leedahay waa been walaalo waa waa wa taasi waa brobaganda haddan kuleeyahay waa brobaganda sharciga waxaa ku saaray masaajidada masaajidka waan ogahay masaajidadana waa weyn aniga soomaali waa dadkan ma ma dhahayo laakiin dad baa ku qaraamanaya magacooda mana ahan saasna cadaalad ma ahan ninkan marka laleeyahy waan maqlay xataa in waan arkay la dhahayo saddexda lagu leeyahy oo bax bax ka ka gurminaan bal yaa bolis only soomaali ma lahan yari state baa iskale waa midda labaade anoon marka taas si si cidna kusii xadgudbaynin khadra ugu dambayntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo magaalada minneabolis khaasatan iyo guud ahaan dalkan maraykanka dhalinyarada soomaaliyeed iyo jaaliyadaba waxaa saarnaa culays la xiriira safaro dhalinyaro u baxay ee dagaalada ka socda syriya iyo ciraaq iyo dabagal lagu wado dhalinyarada soomaaliyeed ma isleedahay barnaamijka aad adiga iyo odagaaga wadaan in ay dhibaato horle usoo jiidaysa soomaalida mar kale maya maya anagu waan kala hadalay dawladda wadankan walaale adna ruulka waa taqaanaa anaguna waynu naqaanaa wadanku ruul buu leeyahay dadambeyn buu leeyahay
khadra cabdulaahi oo ah orida cabdulrashiid oo ah nin cadaano oo maraykan oo soo islaamay oo sheegay in xaafadaha qaar ee magaalada minneabolis shareecada islaamka dadku ay ku dhaqmaan waxaana ay khadka telefoonka ugu waramaysay jaamac buurle jaamac halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a dalka koonfur africa waxaa la rajaynayaa in saaka oo talaadaha ay ka dhacdo kulan baarlamaanka dalkaasi uu kalsoonida kala laabanayo madaxweynaha dalkaasi jacob zuma oo lagu eedeynaya arrimo badan oo musuq maasuq iyo fadeexo kale ah maxkamadda ugu sarreysa dalkaasi ayaa go-aan ka gaaraysa haddii codka kalsooni qaadidda uu noqon doono mid qarsoodi ah iyo mid in kale warkan waxaa koonfur africa ka soo dirtay anita paul waxaa soo jeedinaya axmed aan idhaahdo jamaal axmed cusmaan
dalabka ku aadan in madaxweynaha dalkaasi koonfur afrika jacob zuma uu xilka ka dego ayaa ahaa mid muddo toddobaadyahay soo socday waxaana soo kordhayey cadaadiska ku aadan in loo qaado codka kalsoonida madaxweynaha ay shacbiyaddiisu sii dhammaanayso kaasoo la rajaynaya in talaadada maanta ay dhacdo hase yeeshee ay hakad ugu jirto in ay go'aan ka gaarto arrimo arrimahaasi ku saabsan maxkamadda sare ee dalkaasi koonfur afrika dibudhigitaanka in codka kalsoonida loo qaado jacob zuma ayaa mar kale waxa ay jahwareer ku abuuraysaa siyaasadda murugaysan ee dalkaasi koonfur afrika xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi koonfur africa democratic alliance ayaa waxa uu weydiisanaya in codka kalsoonida ee mayada loo qaado jacob zuma kaasoo la rajaynayay in maanta oo siddeed toban abril ahi ay dhacdo taasoo solka ku haysa kadib markii iskushaandhayn uu ku sameeyey jacob zuma dhowaantan golihiisa wasiirada isla mar ahaantaasina uu shaqadu ka ceeriyey wasiir si weyn loo xushmeeyo oo dhinaca maaliya xisbiga d a ee democratic alliance ayaa waxa ay keeneen mooshin ka dhana madaxweynaha dalkaasi koonfur africa zuma oo ay doonayaan in codka kalsoonida lagala laabto waxaana ay sidoo kale dalbadeen in codkaasi kalsoonida uu noqdo mid qarsoodiya kadhigitaanka codkaasi kalsoonida mid qarsoodiya ayaa loo gudbiyey maxkamadda sare ee dalka koonfur afrika taasoo go'aan ka gaari doonta afhayeenka baarlamaanka moloto mathabo ayaa v o a u sheegay in mooshinkii hore ee codka kalsooni u diiditaanka madaxweynaha dalkaasi koonfur africa jacob zuma uu noqday mid xaaladiisu ay maxkamaddu go'aan ka gaarayso mooshin kasta oo la hakiyey wuxuu qayb ka yahay barnaamijka fadhiga golaha waxayna ka hor istaagaysa xubin kasta oo kale oo baarlamaanka ka tirsan inuu soo saaro mooshin noociisa ah inta lagu guda jiro xilligaas marka kuwani waa hannaanka isbeddelka oo ay tahay inay eegaan guddiga barnaamijyada ee baarlamaanka balse maxkamadda ayaa waxay leedahay in ay go'aan ka gaarto arrinkaasi waxay qaadan doontaa ilaa iyo lix bilood taasoo ka dhigaysa in aan loo qaadin codka kalsooni diiditaanka madaxweyne jacob zuma muddo dhaqso badan mathebo oo muddo ka badan toban sano ahaa afhayeenka xisbiga a n c ee baarlamaanka waxa uu noqday mid uusan ka labalabayn baarlamaanka in uu u qabto muddo ay codka kalsoonida ugu diidayaan madaxweyne jacob zuma marka ugu horreysa ee xubnaha mucaaradku ay mooshinkaasi ka baxaan taxliilo siyaasadeed oo layidhaahdo ralph mathenga ayaa v o a u sheegay in arrimuhu ay yihiin kuwo cakiran xaqiiqda ayaa inay saamaynta ugu dhaqsiyaha badan ee mooshinkani lagu dhawaaqay taasoo ka dhalatay iskushaandhayntii jacob zuma waxaan gaarnay meel ay maxkamadii ku go'aansanayso haddii codka uu noqonayo qarsoodi ama in kale laakiin uma noqon doonto mid ay ka faa'iidaan xisbiyada mucaaradka jacob zuma ayaa waxa uu ahaa mid dhexda ugu jiray arrimo la xidhiira musuq maasuq iyo fadeexooyin baahay oo la sheegay in dowladdiisu ay ku kacday taasoo dad aad u fara badan oo ka caraysan arrimahaasi ay dibadbaxyo waaweyn toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhigay dalka koonfur afrika laakiin jacob zuma ayaa waxa uu iska fogeeyey eedeymaha loo soo jeediyey isagoo dhowaantan u dabaaldegayey dhalashadiisa shan iyo toddobaatanaad waxa uu sheegay in dadka isagu dhaleeceeya ay yihiin kuwo cunsuriyiina
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inoo soo koobayay warbixintii anita powell ee ku eegeysay kalsooni u qaadidda madaxweynaha koonfur africa jacob zuma waa tahay jaamacow dhegeystayaasha markan waxaan u soo qabanayaa dhinacii cayaaraha axmed cali sheekh ayaa la diyaaraa
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha kabtanka kooxda chelsea john terry ayaa ka tegi doona garoonka stanford bridge marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan sida ay ku dhawaaqday kooxda chelsea ciyaaryahankan daafaca ka cayaara ee kooxdaasi oo lix iyo soddon jir ah ayaa waxa uu kooxda u saftay toddoba boqol iyo saddex iyo toban kulan tanii markii uu ku soo biiray sannaddii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo sagaashankii waxaana uu dheliyey lixdan iyo lix gool waxa uu kooxda chelsea kabtan u noqday shan boqol iyo toddobaatan iyo siddeed kulan waana ninkii ugu badnaa ee sidaasi kooxda u sameeyay hase yeeshee waxa uu xilli ciyaareedkan saftay oo keliya ilaa afar kulan waxaan dareemayaa in weli ay igu harsan yihiin wax aan ku yabooho oo ciyaaraha aan sii wato hase yeeshee fursadaha aan ka heli karo halkan kooxda jelsea oo yar darteed ayaan go'aansaday inaan ka tago kooxda ayuu yidhi teeri dhinaca kale ciyaaryahanka daafaca bidix ka ciyaara ee kooxda shaalka ee dalka jarmalka siciid kolesinaj ayaa waxa uu sheegay in uu toddobaadkan go'aan ka gaari doono haddii uu ku biirayo kooxda arsenaal iyo in kale sida aabihii laga soo xigtay aabihii oo layidhaahdo fayi kolasinaj ayaa waxa uu telefishinka bosniya ee n n u sheegay in ay jiraan wadahadallo ay la yeesheen kooxda arsenaal hase yeeshe waxa uu beeniyey in qandaraas uu la galay kooxda ka dhisan waqooyiga london ciyaaryahankan u dhashay dalka bosniya herzogofina oo saddexlaatan jira ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda shaalka waxa uu ku eg yahay xilli ciyaareedkan waxaana saddexlaatan jirkani doonaya kooxo ay ka mid yihiin ac milan iyo eberton waxa uu go'aan gaari doonaa toddobaadkan ilaa iyo hadda ma jirto koox aan heshiis la galnay hase yeeshee arsenaal waynula hadalnay ayuu yidhi aabihii dhinaca kale kooxda real madrid tababaraheeda zinadin sidan ayaa waxa uu xaqiijiyey in ciyaaryahan gareth bel uusan ciyaari doonin kulanka koobka horyaalada qaaradda yurub ee caawa dhex maraya kooxaha bayan munikh iyo kooxda real madrid ciyaartaasi oo ka dhacaysa garoonka bernabio waxaa sidoo kale shaki uu ku jira in ciyaaryahankani uu safan doono kulanka axadda el classico oo kooxda real madrid ay la yeelan doonto naadiga barcelona ciyaaryahan bale ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii ugu dambeysay ee kooxda real madrid ee kooxda bayer munikh la yeelatay oo ka dhacday garoonka kooxda bayan markaas oo kooxda real madrid ay labii hal ku soo adkaatay isla champions leaga ama koobka horyaalada qaaradda yurub aynu ku guda jirnaay laba kulan ayaa caawa dhici doona kulan waxa uu dhex mari doonaa bayan iyo real halka kulanka kalena uu dhex mari doono kooxda leicester city oo martigelin doonta kooxda atletico madrid lugtii hore ee ciyaarta real iyo bayan waxaa ku soo adkaatay kooxda real oo labii hal kaga soo baday sanaadiga jarmalka garoonkeeda sidoo kale kooxda atletico madrid ayaa garoonkeeda hal iyo eber kaga soo adkaatay naadiga leicester city waxaana lugta labaad ee caawa kooxda leicester u baahnaan doontaa inay ku adkaato laba gool waxba si ay u soo gudato xubintii cayaarahana waa naga intaas
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed cali sheikh oo inala socodsiinaya ciyaaraha islamarkaana inoo soo diyaariyay haatana dhegeystayaal aan jamaal axmed cusmaan oo stuudiyaha igula sogan ka codsaday inuu inoo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa mahadsanid jaamac waxyar kadib markii uu madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence uu ku dhawaaqay in xilligii istiraatiijiyadda ku dhisneyd ee dulqaadka ee ku aadneyd kuuriyada waqooyi ay dhammaatay ayaa dhanka kale waxaa xogayaha warfaafinta aqalka cad ee maraykanka shuan spicer uu muujiyey dulqaad kale oo ku aadan arrimahaasi oo lala yeesho waxaan u malaynayaa buu yidhi inaan sii wadi doonno in aan lasii shaqayno shiraha gaar ahaan arrinta ku aadan sidii xal loogu heli lahaa arrinka kuuriyada waqooyi ayuu sheegay spicer kormeerayaasha caalamiga ah ayaa su-aal ka keenay hufnaanta haftidii ka dhacday axaddii dalka turkiga haftidaasi ayaa dalka turkigu uga guuray nidaamka baarlamaanka iyagoo u wareegay kan madaxtooyada mucaaradka ayaa weydiisanaya in dib mar kale loogu codeeyo haftida aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo dhegeystayaal nala socodsiinayay qodobadii warka ugu doorka roona haatana aanu jalaacna dhankii heesaha waa codkii halaasiga lahaa ee sahra axmed jaamac waa sidaas jacaylka hanqada ka daa saare axmed jaamac iyo codkeeda macaan ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii aroornimo oo halkan wadajir idinka ka soo jeedinayeen jamaal axmed cusmaan jaamac buulo jaamac iyo saaxiibkeen bashiir cabdulaahi bashiir abikar cabdulaahi dhegaystayaal tan iyo idaacaddeena kulantada idaacaddeenna duhurnimona waxaan idin leenahay kulanti ismaqal dambe oo wacan
jacaylka hantaqada ka da'aha ha noqon keryadii sacni
This program has come to you from